bismillahi raxmaani raxiim aad iyo aad baad umahadsan tahay jamaal faarax aadan iyo dhammaan howlwadalada radio dilshir runtii sidaad usheegtay magacaygu waa cabdixakiin cabdi ismaaciil madax ahna gudoomiye ku-xigeenka jaaliidaha qurbajoogta puntland ee qaaradda yurub runtii su-aashaad iweydiisa haddaan udhacdhaco waxaa la dhisay jaaliyadda jaaliyadaha puntland waxay ku midoobeen dallad lix iyo labaatankii bishii hore ilaa iyo shirku wuxuu socday iyo sideed iyo labaatankii soo gabagaboobay shirkaas waxaa kasoo qayb galay jaaliyadaha puntland ee qaaradda yurub dalalka haddaan ku maga ku magacaabo dalka norway denmark oo iyada shirka lagu qabtay switzerland belgium holland germany iyo weliba austria shirkaas waxaa lagu yeqleelay dallad ay ku midaysan yihiin qaaladaha qaaradaha jaaliyadaha puntland ee qaaradda yurub waxaana lagu doortay laba gole golaha fulinta iyo golaha dhexe oo sharci ilaalinta ah marka shirkaasu runtii wuxuu noqday shir ay aad iyo aad dadkao dhan ay usoo dhaweeyeen waxaana ku baxay wakti badan iyo joogti badan waxaana mahaddaas iyo iskale jaaliyada denmark gaar ahaan magaalada orsti oo iyado xilka iskasmartigelintaas iyo xil iska saartay inay shirkaas u qabsoomo
waya shirkii waad qabateen waana isdoorateen ujeedada ka dambaysa marka maxay tahay shirkan maxaad ka faa'iidaysaan oo laisa dooranaya
waa maqsuda su-aal muhiima wax walba waxaa keena baahibaa keenta dabcan baahida keentay in waktigan jaaliyadaha ay midoobaan islamarkaasna ay dalada ku midaysan yihiin dhistaan waxaa keentay kadib markaan aragna baahiyaha aan u qabno inaanu inaanu inaan wax ku qaban karno inaanu isku dubnaano inaanu isku duubniyo dalkeeni wax ku qaban karno annaguna aan wax isugu qaban karno dadku marka waxyaalaha ugu muhiimsan oo aanu shirkaas aanu ku ku qaad wax ku qaadno waxay ahayd inaanu daldalkii aanu ka nimidna dib ugu celino annaguna aan isaga warqabno waxaana shirkaas sida xadka telefoonka uga soo qaybgalay madaxweyne ku-xigeenka puntland mudane cabdixakiin xaaji cumar camay runtii ayaga oo madax kale oo golaha wasiirada kamidana ay noo soo hambaliyeeyeen waxaa keliya oo anagu uu yahay halku dhageeno inaanu baldalkiiyo dib ugu celino annagu aan iska warrabno waya cabdixakiin markii la yidhahdo dalkii iyo lasoo hadal qaado markiiba waxaa maskaxdaada kusoo dhacaysa xaaladda abaarta baan ee ka jirta puntland oo dunyada iminka ay si fiican u dhammaanayso dadkiina qaarkood xataa ay ku dhinteen iminkana arrintu aysan wanaagsaneyn roob la-aana ay jirto maxaad qabanaysaan marka dhinaca abaaraha iyo ka qorshaysan oo dadka aad u qabanaysaan reer puntland waa su-aal meesha ku jirta oo isla markaasna in laisweydiiyo markaas ay taagan tahay runtii waxaa maragma doontaa oo aanu rabnaa in aan weli shirka aan ugu waqalnay maalintii aanu shirka aanu qabanay waxaanu ugu waqalnay inaanu marka ugu horeysa horta aanu kaga qayb qaadano inaanu dhaqaala aan ugu yaboono dadka abaaruhu halkeeyeen islamarkaasna ilaahay baa u baakibaa qof keeni kara bal anagu xataa hortayada aanu qaadano waxaa shirkaa looga dhawaaqay lacag toban kun oo doolara marka runtii mana ku ekaanayn inaan tabaqa keliya maxaa ku dhahaa aanu u daynay waxaan rabnaa inaanu meel kasta iyo wax cid kastoo reer puntland oo maanta abaaraha ka jira og aanu aanu tartiibta gaarsiino waajibaad baana saaran waajibaadkana saaran wuxuu yahay inaanu ka qayb qaadano baahiyaha dalka ka jira hadday ahaan lahayd maxaa ku dhahaa abaaraha iyo hadday ahaan lahaydba arrimaha bulshada markii arrimaha puntland aynu ka tagno dad soomaaliyeed baa tihiin urur baadna dhisateen aad ku midaysan tihiin waddanka soomaaliya doorashooyin baa iminka la filaya qabaqaabadiina way socotaa sidee ula socotaan jaaliyada reer puntland daatina yurub arrimaha doorashada dalka soomaaliya waa mahadsan tahay jamaal runtii waa su-aal meesha ku jirta markaad ka hadashid puntland marka laga hadlayo dabcan waa soomaaliya soomaaliyana waxaa ka jira doorashooyin doorashooyinkaasna dabcan waxaa dhowaan la doorta oo gobolada soomaaliya o dhan laga doortay xildhibaano dabcan wixii tala iyo tusaalaha waa ka geysan doonaa laakiin annaga horta qorshahayaga koowaad wuxuu ahaa oo aanu boqolka maalmood aanu hordhigana wuxuu ahaa diiwaangelinta midowda yurub iyo taiyo maxaa ku dhaha dhamaystirka dastuur aanu aan rabno inaanu annagu aanu ku kala ku kala badbaadno diiwaangelinta maxkamad in maxaa ku dhaha maxkamad aanu maxaa ku dhahaa loo gudbiyo wadanka wax kasta loo furi karo iyo weliba maxaa ku dhahaa inaanu maxaa kudahaa aanu bal anagu aan xiriirka annaga bal aanu bal horta ka bilowno runtii hawshaasna hawl fudud ma ahan xiriirka jaaliyadaha oo kale haddaan soo qaado waa wax u baahan in maxaa ku dhahaa loo dhaqaaqo islamarkaasna wakti badan la geliyo dabcan waxaana arrintaas ku foogan oo hadda guddi u saaraya guddoomiyaha jaadalada qurbajoogta puntland mudane maxamed cabdiraxmaan cali ugu dambeyntii idinka reer yurub oo jaariyadaha reer puntland dalka yurub joog dalalka yurub jooga xiriirkiina iyo iswar- iska warqabkiina iyo baahiyihiina iyo xaaladihiina waxbarasho iyo caafimaad iyo basee isaga warqabtaan waa sababta keentayba inaanu jabal aan ururka daladan aan u samayno waayo dadku hadday sidaas ka warqab waxama qaban karaan waxana kama qayb qaadan karaan muhiimada annaga waxa weya waa afar qodob waa midnimo isu tanaasul daacadnimo iyo wadatasho afartaa qodob baa annaga haldoor kaliyaguno mudo ka urta inaanu aanu saarno ujeedada aanu saarno marka u uraysa aanu ka bilowno weeye marka haddii allaha awoodda la ogolaado waxaan rabnaa inaanu horta ba isku xirno jaaliyadaha puntland ee ku kala baahsan waxa weeye waanana bilowna hadda dhaqaaqa ugu horreeya guddiyaha loo saaray marka haddii allaha awoodda la ogolaado ordan baan nahay ma lihin waxa weeye boqol kiiba boqol waan qabanayna laakiin qorshaanu u samaysanay bal inaanu qorshahaasunu ka mira dhalino Eh, waxaanu rabnaana inaanu haddii allaha awoodda la ogolaado anagoo markasta la kaashanayna eh, madaxda dowladda iyo weliba eh, maxaan ku dhahaa eh, dalka shacabka ee reer puntland ee qurba joogta iyo gudaha iyo dibaddaba inaanu bal aan waxaanu dhaqaajin karno aanu dhaqaajino Eh, waxaanu rabnaana dadka shacabka inaanu fariin u- u digno eh, reer puntland ee gudaha jooga inay ka shaqeeyaan midnimada iyo nabadgelyada nabadgelyada dowladda keliya lagu hadlayn waa in anoo fursadan ka faa'iidaysanayo waa in qof kasta oo shacaba oo reer puntland ah uu ka qayb qaataa nabadgelyada dalka Eh, waxa waxa- anaga dareemayna waxyaalaha ka jira dalka oo ah abaaraha ilaahay anaga dulqaado ilaahay unbaa naga faydi kara